ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada uganda ee ku sugan deegaanka janaale ee duleedka magaalada marka dagaal xoog la ayaa halkaasi ka dhacay ka gadaal markii ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin jihooyin kala duwan ay ka weerareen sidoo kale waxay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin weerar ku ekeeyeen ciidamada uganda ee iyaguna ku sugan magaalada buulamareer ee isla gobolka shabeellaha hoose in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday dagaaladan xalay dhacay waxay ku soo aadayeen xilli shalay ciidamada uganda ay ka guureen deegaanka maringubaay ee u dhexeeya bulmareer iyo baraw halkaas oo ay sanadihii lasoo dhaafay ku sugnaayeen islamarkaana dad badan ay ku dileen hablo badanna ay ku kufsadeen isla saacadihii ay ka baxeenba deegaanka maringubaay waxaa la wareegtay xarakada shabaab almujaahidiin oo ciidamadeedu iminka ay ku sugan yihiin ciidamo xarakada shabaab almujaahidiin ka tirsanaya waxa ay weerareen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka qooqaani halkaas oo marar badan oo hore sidan oo kale weeraro looga fuliyey faahfaahin dheeri kama inaan helin wixii khasaaraha ee ka dhashay dagaalkii halkaasi ka dhacay isla xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay weerareen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka baarsanguune ee duleedka magaalada kismaayo dhanka gobolka baay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxay fuliyeen weerar ka dhana ciidamada maamulka koonfur galbeed weerarka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ku sugan magaalada baydhabo gaar ahaana halka loo yaqaan ceelka cabdi shiraaye diryaanka hubka la isweydaarsanaya ayaa laga maqlayay magaalada iyo nawaaxigeeda